guud ahaan sanadkan hadda aan ku jirno labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaa dib usoo noqday arrimihii isdilka iyo istoogashada iyo inay dhalinyarada hub ay isla raadsadaan ama ay isku si gaar ah iskugu toogtaan marka inta u dhimatay qiyaastii guud ahaan marka lasoo koobo waa lix tira ahaan laakiin waxaa ka badan inta dhaawaca bukaan socodka ah ee xabadda ku dhacday laakiin aanan maaragta u dhimanin xabadahaas ku dhacay iyo toogashada la toogtay waa tahay marar badan waxaa laga hadlaa inaan la ogaanin ama la qabanin cidda geysato falalka dilalka ah ee dhalinyarada dhexdooda oo ayaga qaarkood intooda badan loo tiiriyo ma jireen wax loo qabtay dilalkaasi aada haatan ii sheegta horta arrintan arrin soo noqnoqotay ahayd guud ahaan ama ha noqoto dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka minnesora ha noqoto ama qurbaha guud ahaan canadaba ha noqoto north america meelaha soomaalidu degan yihiin marka dhalinyarada toogasho lagu dilo ama dhalinyaro kale soomaaliya ha toogtaan ama dad kale ha toogtaan inta badan kaysaskooda lama xaliyo laakiin sanadkan dhalinyarada guud ahaan la toogtay waxaa jira dhowr case oo dadkii wax toogtay la qabtay oo booliisku ay gacanta ay ku dhigeen marka ama ha noqoto dembiyadii hore ama dilalkii hore ee la geystay ama ha noqdo kuwa hadda sanadkan dhacay waxaad moodaa in dabagal uu jiro ay dabagal uu jiro baaritaanna uu jiro waayahay bal waxaad iga warantaa marka arrintan sidee u saameysay dadka soomaalida ah ee gobolkaasi minnesora oo ah meelaha ugu badan ee soomaalidu ay ka degan tahay maraykanka horta anigu mar walba waan sheegaa dhalinyarada inta wanaagsan ayaa badan laakiin carqaladahan iyo dhibaatadan ha noqoto dilalkan ama maandooriyaha hadda faraha ku dhalinyarada ku haya ha noqoto laakiin saameynta hadda waxay kaga duwan tahay dembiyadan isdilka ah ama istoogashadan dhalinyarada hadda istoogta waa dhalinyaro da ahaan aad aad da'da ahaan maaragta u yar marar wa mararka qaarkood waxaa dhacda dhalinyaro ama caruur dhalinyaro lama dhihi karo qof afar iyo toban sano jiro inay yihiin qolyaha wax tooganaya ama la adeegsanayo dadka waaweyn oo iyagu sharciga maraykanka ka cararaya haddii la qabto qofka waad og tahay maraykanka qofku sideed iyo toban ayuu qaangaar ku noqdaa marka qof sideed iyo toban iyo ka weyn jira hadduu dembi galayo wuxuu ogyahay boolisku hadday qabtaan in wakti badan xabsigu galayo dacwadaha lagu soo oogana ay ka duwan yihiin kuwa kale marka dhalinyaro hadda waxay isticmaalaan da-doodu ay ka yar tahay sideed iyo toban gaar ahaan afar iyo toban jir shan iyo toban jir ayaa dembigii ku jira saameynta kale ay ku yeelata waxa waxay la soo raadsadaan dembigii goobihii soomaalida ku ganacsadan ku ganacsanayeen ee moolasha ama heer waxay hadda isla soo gaareen ina masaajidadii xitaa lagu cibaadaysanayo banaankooda ee toogashadii ay ay isku isla yimaadeen ama isku raadsanayaan midda kale jirta waxay tahay meelaha lagu ciyaaro ee babliga ah ama dadweynuhu iskugu yimaadaan ayay saas oo kale mararka qaarkoodna dembiyada noocan oo kale ama istoogashada ay ka dhacdaa
dhaawaca tirada waxaad noo sheegtay hadda dhimashada oo keli ah bal dhaawacyo ma jiraan oo dhalinyarada qaar ka kacdo xataa ayaga labtirkooda dhaawacyo loo geystay wax ma aragtay ama ma jiraan
mar walba dhaawaca badan sahra dhalinyarada dhaawaca soo gaarana waxaan dhahaa qofka bini aadanka ama qofka dhalinyarada marka la toogto ama uu maandooriyo u dhinto waa la aasa waa laga samraa laakiin dhalinyaro badanoo waxaa jira anigu shaksi ahaan maadaama dhalinyarada aan la shaqeeyo aan ugu yeero bukaan socod dhibaatada ugu badanna culayska ugu badanna haystana uu iyaga yahay sababtoo ah qof toogasho lagu dhaawacay wuxuu yahay in weli la raadsanayo ama qofkii toogtay uu yahay qof raadsanaya waxaa kaloo dhacda in waa waxyaabaha keena marka cuqdada iyo israadsiga in arrintan ay sii socoto mar walba waa waxyaabaha keena saameynta in dembiyadan ay sii kordhaan qofkii wuxuu rabaa inuu aargoosto isagii haddii uu dhaawacmay qof saaxiibkiis ahna lagu garab dig lagu lagu garab dilay ama lagu agtoogtay inuu u aargudo isagiina uu aarguto marka mar walba waxaa badan dhalinyarada dhaawaca ah inkasta oo aanan la xisaabinin tira ahaana la sheegin way fududahay qofka markuu dhinto marka tiradii in la ogaado ama lasoo aaso lakiin inta dhaawacaa badan saara